soo jeedinta xeer magaciisu yahay xeerka dhowridda gobonnimada iyo midnimada geyiga soomaaliyeed baarlamaanka federaalka soomaaliya markuu arkay qodobka siddeedaad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah islamarkaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka beddelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan markuu arkay qodobka labaad faqradda afaraad ee axdiga waddamada iskaashiga islaamka o i c oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah o i c waa inay xurmeeyaan sayaadada qaran madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale markuu arkay mabaadi'da sugaya xurmada gobonnimada iyo midnimada geyiga dalalka afrika ee lagu xeeriyey axdiga ururka midowda africa o a u iyo xeerka dhismaha midowda africa a u ee labada kun iyo labadii markuu arkay qaraarka axdiga qurumaha midoobay ee nambarkiisu yahay laba kun lix boqol labaatan iyo shan oo xeerinaya dalna uma isticmaali karo inuu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ama ficil kasta oo ku khasbaya dal kale inuu muquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iidaysto markuu arkay qodobka koowaad faqradda saddexaad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa laguma xadgudbaan markuu arkay qodobka toddobaad faqraddiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay koobaysaa dhulka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan berriga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geyiqaaradeedka iyo dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira jamhuuriyadda soomaaliya si waafaqsan sharci uu baarlamaanka qaranku ansixiyo markuu arkay qodobka konton iyo saddexaad iyo konton iyo afaraad ee dastuurka oo siinaya dowladda federaalka soomaaliya xaqa awoodeed ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga oo sidoo kale u baahan ansixinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay qodobka konton iyo koowaad faqradda afaraad ee dastuurka oo qeexaysa dhammaan heerarka xukuumadda waxaa waajib ku ah inay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka ayada oo aan heerna isa siinaynin awood ka baxsan kuwa dastuurku siiyey markuu arkay xeer lambar labo qaybtiisa koowaad ee maamulka hantida qaranka qodobka koowaad oo qeexaya in dhammaan dekedaha iyo garoommada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayidka ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran sidoo kale qodobka saddexaad isla xeerkan oo qeexaya inaysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan markuu arkay qodobka lixdan iyo sagaalaad faqradda koowaad oo qeexaya in golaha shacabku awood u leeyahay curinta sharci cusub oo aan ka ahayn miisaaniyadda sanadlaha ah asagoo ku kulansan kalfadhiga saddexaad kulankiisa koowaad ee labayo tobanka maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka wuxuu ansixiyey xeerkan qodobka koowaad heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka soomaaliyeed ayadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku meelmariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka labaad faqradda koowaad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay-ad kaloo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aanna sharciyad lahayn labo heshiis kasta oo shirkadda dubay port world d b world lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan faqradda saddexaad shirkadda dubay port wold d b wold oo si bareer ah ugu xadgudubtay sayaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka qodobka saddexaad faqradda koobaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa la farayaa inuu si deg deg ah u gaadhsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda isutagga imaaraadka carabta u a e kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka soomaaliya iyo xaqa shacbiga soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobonnimadiisa iyo midnimada geyigooda faqada labaad waxaa kaloo la farayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya inuu si deg deg ah baarlamaanka federaalka soomaaliyeed u herkoono tallaabooyinka iyo howlgallada xukuumadda ay ku ilaalinayso sarraynta dastuurka iyo badbaadinta midnimada geyiga soomaaliyeed qodobka afaraad baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu dhammaan shacbiga soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kastoo soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka qodobka shanaad xeerkani wuxuu dhaqangelayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ku meelmariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mahadsantii